saddex qarax oo khasaare geystay isuguna jiray dhimasho iyo dhaawac suu gaaray dad shacaba ayaa ka dhacay deegaanka berire ee hoostaga degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose waryaheena nooga soo waramaa koonfurta galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
qaraxyadan ka dhacay deegaanka bariire oo ka tirsan degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose oo ahaa ilaa saddex qarax oo miino dhulka lagu aasay ah waxaa ku dhintay shan ruux oo rayid ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan labaatan qofood oo shacab ah waxaa la geeyey dadka dhaawaca cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho qaar ka mid a dhaawacyadooda ayaa aad u culus sida ay sheegeen mas-uuliyiin ku booqatay cisbitaalka xildhibaan maxamuud muwaaxi yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo cisbitaalka madiine isagoo ku sugan oo aan khadka telefoonka kula xidhiira ayaa ka sheekaynaya xaaladda dadka ku soo dhaawacmay deegaanka bariire meeshii waxaa ka dhacday dhacday aad u foolxun oo lagula dhacay dadka rayidka ah ee bulshada ku nool deegaanka bariire ee degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose marka mukhtaar catoosh waa saaxiib waxay wax u dhaceen biloogii hore laba qof oo shacab ah oo mootada labada lugood saaran motificon midda loo yaqaano oo shacabka deegaanka ka mid ah ayaa miina dhulka ku aasan la kacday kadib dadkii shacabkii ku noolaa deegaanka meel suuq oo kale u dhawaayay aheyd dadkii ayaa kusoo orday si ay ugu gargaaraan dadkii dad la yaqaanay ahaayeen dad caanka ah meesha magaalada la yaqaanay ahaayeen sidaas daraaddeed markay ugu yimaadeen inay gargaaraan oo dadka dhan isku yimaadeen oo qofkii dadkii la qaaday mid dib loola laabtay meeshii ku laabtay isla wadadii ku aasneed isla meeshii meel u dhow ayaa miina ku aasneed dadkii gargaarayaasha ka mid ah haddana la kacday oo shacab ka mid ah sida la sheegayo ciidan oo saddex qofood oo dibli ah oo weesan meesha weywey joogay maraayan ayaana ku dhaawacmeen laakiin dadka shacabka ah meesha ku baaba'ay dad aad u fara badan ayay ahaayeen tirada dadka oo meesha waxyeelada ay ku gaartay tirada guud waxay ahaayeen labaatan iyo saddex qofood isla goobtaas labadii qofood iyo saddex kale ayaa meesha ku naf waayeen kadib meeshii wax gargaar ah ambalaasyo misana isbitaalku miyaala deegaanka dadkii waxaa loo waxaa lasoo kariyey saddex gaari oo caasi ah ayaa waxaa lasoo qaaday labaatan qofood caasida lagu soo qaaday isbitaal madiina ayaa la keenay muddo saacaday ay kusoo qaadatay dhulka inay soo maraan oo ogtahay xaaladda gobolka ilaa iyo laga soo bilaabo beriire awdhegle lambar conton sidoo kaleeto muuri cabdidibile afgooye ceelasha lafo dadkii wadmuddo oo waxay soo qaadatay diyaaradna lama aynin dadkii safa waxay soo galeen distance aad u fog way soo dhibtoodeen way soo dhigbaxeen dhammaan isbitaal madiina marka la keenay sidaas daraadeed markii meesha gargaar anagaa meesha ku sugeynay dadkii marka noola sheegay wadada kusoo jiraana dhahay anaga isbitaalka ayaan ku sugeynay isbitaalkii marka la keenay dadkii mid walbo dhaawacin aad u daran yahay mid madaxa mid wadnaha mid lugta ka go-day mid waxyaala aad u fara badan ayaa jireen sidaas daraadeed labaatankii laba qofa isla meesha ku nafwaayeen isbitaalka gudihiisa marka dadkii kaleeto aad iyo aad waa loola tacaalay isbitaalkana waxaa laga helay gargaar aad u fiican xildhibaan maaxi wuxuu kaloo sheegay qaraxyada ka dhacay deegaanka bariire ee degmada awdhegle hoostaga ay soo maleegeen kooxda al-shabaab nio dadka si dawada ogyahay miinooyinka qaraxyadaas meesha waxaa dhigay ee dadkana ay sheegeen baaritaan lagu sameeyey qoladaana wadiidka ah ee khawaarijta ee ummadda soomaaliya dee mararkasta ku gumaadeysa eegana ilaaha ka qabto saas ayay sheegeen ummadda dadka baaritaan ku sameeyey namiinada waxaa duugeen al-shabaab deegaanka bariiri oo hoostaga degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose waxa uu ka mid yahay deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka hase yeeshee mararka qaarkood kooxda al-shabaab ayaa ku soo qaada weerar kadisa iyo qaraxyo jidadka deegaankaasi ay dhigaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo